leeyahay raadiyo muqdisho waxaa dhacay howlgal oo ka dhacay tuulada califool dheere tuulada califool dheere waxaa lagu dilay nin horjooga ka ahay tuuladaas oo lagu magacaabo shariif maxaa abuukar waayahay marka deegaankaas dhib badan ku hayay ninkaasi muxuu ahaa muxuu samayn jiray
wallahi ninkaas waa nin muddo al-shabaab ku la shaqayhayay aqoon aan u leenahay deegaanka ka soo jeeda howlo badan u ahayay haddana wuxuu ku magacawnay ou ahay tuulada tuulada ayuu ka ahay saldhigou jooga saldhiga ou joogay gudihiisaa lagu dilay ka hor intaan la dilin een, wararka qaar ayaa na soo ga- oo na soo gaaray ayaa sheegaya in een, al-shabaabka kooxaha nabadiidku ay dad shacaba ka soo qabsadeen een, dhulka howdka ah ee dhuxusha laga jarto kadibna ay laba nin ay ku xukumeen dil toogasho ah een, markii la dilayna een, raggii een, een, meesha lagu xiray een, laga badbaadiyo cadowgay gacanta ku hayeen bal ka waran arrintaas maxaa ka jira arrintaas waa arrin saxa waa rag iska xoola dhaqata oo joqda dhuxul iyo wax iska falaayay soo xireen dil toogasho ayay ku xukumeen waxaa ilaahay mahaddiisa in waxau ahay hal nin oo asgariya oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo go-aankaas qaatay warankiisa qaatay baxayne tuuladana u galay saldhigana u galay amiirkii tuuladana uu dilay ilaaladiisina uu kala raacdeeyey waxna dhaawacay iyaguna inay dhinteen laga yaabo marka qorigii iyo booshkiina uu ka qaatay isagoo caafimaad qaban uu kusoo laabtay shaqadiisii iyo difaacadiisii ka waran marka haddii aad war ka leedihiin een, halkii lagu dilay ninka dhagarqabaha ahaa een, ee, deegaanka califool dheere een, ka waran xaaladda saaka sida ay tahay iyo waxa isbedelay
wallaahi deegaanka xaalada ka jirta dadka shacabka ayay gebangebeeye waayaan idinkaa keenaysaan waay dhibaato badan ay shacabka ku hayaan marka shacabkuna wax aa arrimahaas uu ku shaqo leeyahay ma jirin waxaa hawshaas fuliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed shaksi ka tirsan oo asgariya oo geesiya marka haddii alla idmana mudnaantiisi amaalmarintiisi iyo shacabkiisi waxaan uga jiri doonaa dawladda marka asgarigiina waa joogya waa caafimaad qabyaa raaciisi wuu kusoo laabtay marka shacabki ayay saaka dhibaato ku hayaan ayay leeyihiin ah, dhibkaasaad noo geysateen idinkaa ninkaa noo keenay dadkii gebangabowaan iyagana haddii alla idmo inaan ka hortagno oon sida hawshaasaan u qabanno howl ka fiican u qabanno ayaan hadda u u diyaarsanna haddii alla idmo